إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه كتاب الطهارة باب المياه آه كتابkii بلوغ المراaمka inaga oo مqadimada soo maray waxa ugu horeysiya sheikhu kitaaب الطahاarة caadada muصنifiinta oo kuتuب الفiqhi wax ka qora ama أxaadiista kuتuب الفiqhi khusaysa yaعni abwaabta فiqhiga khusaysa wax ka qora kitaabu طahaara ay ku bilaabaan sababtay ugu bilaabaanna waxay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uri wa miftaaxu salaati aطuhuur yacni salaadu miftaaxeedu waa markaa tahaarada miftaaxa salaadu waa tahaarada maadaama marka miftaaxa salaadu tahaarada tahay salaaduna cimaad uddiin ay tahay ayaa salaadii tahaaradii ugu horraysa ee miftaaxa u ahayd ayaa marka kutubta fiqiga ama axaadiista fiqiga khusaysa marka si gaara loo alifayo yani loogu bilaaba kitaabu ahaara kitaabu ahaara iyo hada kitaabu ahaara kani waa kitaabu ahaara weeye baabu lmiyaah baabu lmiyaahi baabka markaysagaa biyaha hada mabxasuhu halkanaa lagu baxsinaya can abi hurayrata radia allahu canhu qala qala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama fi lbaxri huwa aطahuuru maauhu alxilu maytatuh abi hurayre waxaa laga soo wariyey magaciisa iyo magaca aabihii waa la ysku khilaafaa aqwaal badan baa ku sugan oo ilaa soddon qowl ku dhow waxaa laakiin loo badiyaa culammada qaarkood ay u badiyaan cabdiraxmaan ibnu sakhrin in la yidhaahdo marka abu hurayra waa macruuf wa xaafidu asaxaaba cidda marka xadiis laga hayo saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam waa ninka ugu xadiiska badan wakhtiguu islaamayna waa dambaysay sannaddii toddobaad ee hijiriyadu islaamay laakiin afartaa sanuu aad nebiga u laasimay sala allahu alayhi wasalam nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa ugu duceeyey xifdiga marka waxa weeye waa haniyun can atacriif can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waxa uu yidhi ayuu abu hurayra yidhi fi lbaxri yani ay fii marka waxa weeye marka fi lbaxri ay fii sha'ni lbaxri xaalka badda waxa uu ka yidhi huwa aطahuuru maauhu yani markaa badda huwa aطahuuru waa ka marka ay daahirka wax daahiriyo tahay maauhu biyihiisu alxillu ay xalaasha tahay maytatuhu yacni baktigiisu oo waxa markaa badda mooyaane meel kaleba aan ku noolaanin oo biyaha baddoo keliya ku noolaanaya hadduu dhinto xalaal weeye akhrajahu alarbacatu afarta sunankaa soo wariyey wabnu abi shaybata ayaa soo wariyey wallafdu lahu ibnu abi shayba ayuu lafdigu u sugnaaday wa saxaxahu ibnu khusayma waatirmidiyu waxaa saxiixiyey oo ku xukumay xadiidku inuu saxiix yahay ibnu khusayma sheikha la yidhahdo imaamu la'imma watirmidiyu yacni tirmidi sheikha la yidhahdo isaguna waa macruuf afarta sunanku ka mid yahay shalay baynu tacriifinay ibnu khusaymana kitaab saxiix la yidhahdo ayuu leeyaho saxiix ibnu khusayma la yidhaahdo waxaanu ka mid ahaa culammada markaysagaa yacni muxadisiinta ee fuqahada weliba ah ayuu ka mid ahaa waxaanu ka mid ahaa yacni asxaabu wujuha shaaficiyada ka mid buu ahaa imaam la'ima ayaa lagu laqabaa maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma ayaa la yidhaahdaa waxaa kaloo ah xadiidka ku saxeex xukmiyey culamo badan oo muxadisiin ah oo uu ka mid yahay bukhaari sida tirmidi laftiisaba uu ka soo raray oo uu ka mid yahay xaakim oo uu ka mid yahay ibnu xibbaan oo uu ka mid yahay culammada sixada ku xukmisa ibnu mandah oo uu ka mid yahay ibnu mundir oo uu ka mid yahay taxaawi oo uu ka mid yahay bakawi oo uu ka mid yahay khataabi oo uu ka mid yahay ibnu asiir oo uu ka mid yahay ibnu mulaqin oo uu ka mid yahay albani wakayruhum ibnu cabdilbar baa xadiidka markaa caalaaqay xagga sanadka ama lafdiga ayuu caalaqay hadalna wuxuu ka keenay arrinka ku saabsan tirmidi uu ka soo raray bukhaari oo uu yidhi xadiidku waa saxiix buu bukhaari yidhi markaasuu yidhi hadduu bukhaari u qabo inuu saxiix yahay muxuu ugu soo warin waayey kitaabkiisa saxiixa ah arrinka ama shubhada culammadu waa jabiyeenoo waa ka jawaabeen waxaanay yidhaahdeen xadiis kasta oo saxiixa bukhaari saxiixiisa kuma soo warin ee bacdi saxiixa ka mida ayuu kitaabkiisa saxiixa ku soo wariyey ee in fara badan oo axaadiista saxiixa ka mida oo uu ka tegay ayaa jirta taasina waa macruuf oo ahlu cilmigu waa sheegeen bale aqwaal baa laga soo naqliyey badan oo uu marka axaadiis saxiixinayo aanu saxiixiisa ku soo aroorin waxaa kaloo yacni ibnu cabdilbar uu yidhi xadiidka ikhtilaaf baa ku sugan sidaas aawadeed waxa uu yidhi dacfi buu markaysaga xadiidka ku tilmaamay xagga sanadka ha yeeshee markaa xagga lafdiga markuu caalaqay ayuu xagga macno ahaan waa aqbalay oo waxa uu yidhi xadiidku ha yeeshee waa saxiixoo wuxuu saxiix ku noqday ummadoo dhan baa qabuul kula kulantay oo maadaama ummadoo dhammi qabuul ay kula kulantay sidaasuu saxiix u yahay ee sanadkiisu inuu markaa bushi ka maran yahay ma aha calaa kulli xaal ikhtilaafaadka uu sheegayaana ikhtilaaf markaa keensanaya tadciif keensanaya ma aha baa la yidhi xadiiskuna duruq badan buu leeyahay iyo shawaahid sida markaa samiirba uu ku sheegayo taxqiiqiisa marka xadiisku waa xadiis saxiixa waxaanu markaa tilmaanay dhowr iyo toban markaa caalim oo muxadisiinta ka mid ah oo xadiiska saxiixiyey ayaynu markaa sheegnay xadiidkan masaa'il baa lagala baxa masaa'isha lagala baxayo waxaa ka mida biyuhu inay yihiin daahir wax daahiriya altahuur waxaa la yidhaahdaa waa daahirun mudahir shayga haddii altahuur la yidhaahdo waxa uu noqonayaa mid daahira isaguna wax daahiriya sidaa waxaa khilaafay qolada xanafiyada qaarkood baa khilaafay oo waxay yidhaahdeen maya tahuur waxay faa'iidaynaysaa inuu daahir u yahay bay faa'iidaynaysaa ee inuu mudahir yahay faa'iidayn maysa bay markaa yidhaahdeen bacdi xanafiyada ka mida warka laakiin sidaas iyadaa ay yidhaahdeen culammadu waxay yidhahdeen waa daciif waayo ilaahay biyihii markaa cirka ayuu ku magacaabay inuu tahuur yahay markaa luqada iyo sharciga ayaannu intaba deliishanaynaa oo ilaahay waxau uhi waanzalnaa min alsamaa'i maa'an dahuura yacni marka cirka xaggiisa waxaanu ka soo dejinnay biyo dahuur ah loomana jeedo naftooday daahir u yihiino waxaa loo jeedaa mudahirna waa yihiin markaa sidaas aawadeed warka xanafiyada qaarkood ay yidhaahdeen waa war daciifa weeyaan waxaa laga qaataa xadiidka markii la yidhi huwa tahuuru maa'uhu biyuhu inay tahaarada asal u yihiin oo shay kale aanu maqaamkooda aanu degi karin oo atahuuru maadaama la yidhi aan la odhan markaysaga waxaan markaa maaulbaxri tahuurun keliya lama odhan ee laakiin huwa tahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu baa la yidhi marka taana waxaa laga qaataa asal waxa u ah yacni tahaarada uu wax daahirinayo yacni biyaha ayaa asal u ah ashyaa kale sharcigu waa inoo sheegay oo ciiddoo kale inay wax daahiriso yudahiruhu maa bacdahu ha yeeshee ashyaada kale wax daahirinaysa waxay u baahan tahay deliil bay u baahan tahay biyuhu markaa waxa weeye shaygii markaa la yidhi ciiddaa daahirinaysa biyo haddii lagu maydho daahir bay noqonayaan laakiin shaygii la yidhi biyaha daahirinaya biyo ku maydha wax kale kama naa'ib noqon karaan biyaha baddu inay markaa asalka tahaarada ku baaqi yihiin baa laga qaadanaya arrinka ku saabsan markaysaga miyaynay faa'iidayn karin huwa tahuuru maa'uhu maadaama la yidhi asha la geliyey inay markaa tilmaamayso qasrin oo kale in laga qaadan karo miyayn laga fahmaynin jawaabtu waa maya oo waayo su'aal baa markaa keensatay maadaama su'aali ay keensatay mafhuum ma laha oo lagama qaadanayo waxaan biyaha badda ahayn waxba ma daahiriyaan sidaa laga qaadan maayo maadaama su'aal ay ku timi yacni wax qasrin la yidhaahdo ama xasrin yacni ma faa'iidaynayso ma keensanayso oo waxyaalahaan mafaahiimta lahayn bay ka mid tahay haddii marka ay tahay lisu'aal hadday u timi oo muxuu nacam u odhan waaye waa la weydiiyey biyaha badda markaa nacam ma odhan haa waa daahir ma ku weysaysanaa bay yidhaahdeen marka waxa weeye haa ku weysaysta ma odhan ee wuxuu idhi huwa tahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu nacam wuxuu odhan waayey bay culammadu yidhaahdeen hadduu nacam odhan lahaa xaaladda yagu ay sheegteen waxay ahayd maray tilmaamayaan inay biyihii dali ku kalliftay oo baddii baannu markaa kornaa bay yidhaahdeen annagoo in yaroo biyo asidanna biyihii markaa waa u baahannaa markaa badda ma ku weysaysanna haa uun haddii la odhan lahaa waxaa laga fahmi lahaa markaa aa u baahataan ku weysaysta laakiin eraygan waxaa loo yidhi huwa tahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu waxaa loo yidhi biyuhu sidooday mudahir u yihiin biyaha badda walow xaajaba yaynay keensanayn adoo biyihii kalaba haysta baad ku tahaaro qaadan kartaa sidaas ayaa laga faa'iidaysanaya waxyaalaha kale markaa lagala baxo xadiidka waxaa ka mid a in biyaha markaa badda hadday najaaso tahay iyo hadday xadasyada tahay wayse jabka iyo janaabada mid walba inuu marka waxa weeye lagu dahaaro qaadan karo waxyaalaha kale laga faa'iidaysanaya waxaa ka mid a oo culammada qaarkood ay kala baxeen tagayurka ama isbeddelka shay daahira ay biyuhu isku beddelaan inaynay waxba marka isagaa yeelaynin taas laakiin khilaaf baa ku sugan oo shaaficiyaduna qolyaha khilaafsan bay markaa ka mid yihiin wejigay uga daliishanayaan culammada sidaa yidhina waxay tahay maadaama markaysagaa biyahani ay yacni yihiin biyo dhanaan oo markaa xagga yacni urta iyo xagga dhanaanka markaa dhadhankaba ka duwan biyaha kale haddana markaa waxaa la tilmaamay dahaaranimadii inay baaqi ku yihiin haddii biyihii kalena markaa milix oo kale dhadhanku uu isku bedelo inaynay xaraj iyo dhibaato lahayn ayaa laga qaadanayaayo sidii biyaha baddaba loogu weysaysanayay iyagana loogu weysaysan karo wahaakada waxyaalaha kale ee markaa xadiidka lagala baxo waxaa ka mid a inaynay markaa waajib ahayn yacni in markaa wakhtiyada badda iyo markaysagaa la fuulayo biyo kaafiya in la qaata inaynay waajib ahayn oo nebiga waxay ku yidhahdeen biyo yar baanu qaadanaa kumana odhan biyo badan qaata a taas qudheedana markaysagaa taqriirka waa laga qaata inkastoo xaaladan markaysagaa maray biyo helayaan ay tahay oo ay ku saabsan tahay dee waxa weeye baddii bay korayaan biyo marka ay ku dahaaro qaataan ma waayayaan waxyaalaha xayawaanaadka badda oo keliya ku noolaada ee aan meel kale ku noolaanin hadduu dhinto isaguna waxa weeye inuu xalaal yahay baa laga qaata culamada qaarkood tafaasiil bay geliyaan oo waxbay ka reebaan oo waxay yidhaahdaan yacni waxyaalihii markaa kalluunka markaysagaa badda waa la cuni karaa waxyaalaha noocoodoo kale beriga markuu joogo la cuni karana haddii badda markaysaga waxaan markaa xayawaanaadka badda uu ka mid yahay isagana waa la cuni karaa bay yidhahdeen laakiin wixii markaa noociisa oo kale aan markaa beriga lagu cunin xayawaanaadka badda hadduu ka mid noqdo oo uu ka mid yahay in markaa la cunaa ma banaana bay culamada qaarkood yidhahdeen oo waxa weeye khansiir badeed baa jira waxaa jira ey badeed baa jira libax badeed baa jira ashyaada noocaasa cunitaankoodu ma bannaana madaahibta qaarkood qabaan inkastoo shaaficiyadu aqwaal mas'alada noocaasa ay ka leedahay culammada qaarkoodna waxay ka reebeen oo keliya ey badeedka ayay ka reebeen laakiin raajixu waxay tahay oo qawi ah aqwaasha shaaficiyada qaarkoodna ay ku tagtay yacni xagga daliilkana qawisan wax allo wixii xayawaanaatee baddoo keliya mooyaane meel kaleba aan ku noolaan hadduu dhinto in la cunaa waa bannaanta ama ha lagu magacaabo khansiir badeed ama ha lagu magacaabo libax badeed noocii doonaba ha lagu magacaabee mar hadduu badda mooye meel kaleba aanu ku noolaan kalluunun weeye shakliga markaysagaa baalaha qaarkood ekaanshaha u ekaaday ma keensanayso inuu xaaraan noqdo keensan mayso yacni markaa nusuustuna waa inoo itlaaqday waxba lagama reebin oo waxaa la yidhi huwatahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu maytatulbaxri oo dhan ayay markaysaga waxaan caam ku tahay a ilaahayna waxa uu yidhi uxilla lakum saydu lbaxri wa tacaamuh waxaa laydin xalaaleeyey ugaadha badda iyo waxa weeye cuntadiisa labadaba waa laydin xalaaleeyey ayaa markaa ilaahayna yidhi sidaas aawadeed waa in dhammaantood ay xalaal yihiin waxa badda mooye meel kaleba aan ku noolaan waxaa laga ixtiraasayaa waxa berri badoodka ah oo berriga iyo badda labada mid walba ku noolaada a taas marka waxa weeye xayawaanaatulbaxri ma aha ee shay xalaaleeya iyo shay xaaraantinimeeya labaduba ku kulmeen dabeedna waxay qaacidadu tahay ida ijtamaca alxalaalu waalxaraamu gulliba alxaraamu haddii xalaashiiyo xaaraanta markaysaga ay kulmaan xaaraanta la qaalib yeelaa markaa sidaas aawadeed waxay noqonaysaa wixii berri badood ah oo markaa berrigana ku noolaan kara baddana ku noolaan kara isagu inuu xaaraan yahay sidaas iyadaa bay markaa noqonaysa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga reebayaa yacni xayawaanaadka badda waxaa laga reebayaa haddii uu badda markaa ay soo tufto oo uu daafi yahayo badda korkeeda markaysaga uu iska sabeeyo isaga oo bakti ah kaas in la cunaa ma bannaana bay yidhaahdeen xadiidka jaabir baana u daliila oo kala tafsiilinaya oo kala tilmaamaya waxa badda iska dul sabeeya isagoo bakti ah inaanu xalaal ahayn laakiin xadiidka culammadu waxay yidhaahdeen waa xadiis daciifa yacni nawowina waxa uu yidhi muxadisiintu waxay isku waafaqeen inuu xadiidkaasi daciif yahay marka waxaanu ka hor imanayaa aayadda lafteedana waa ka hor imanaya uxilla lakum saydu lbaxri wa tacaamuhu oo wa tacaamuhu waa daafigay yidhaahdeen waa waxa badda markaysaga waxa baktiga iska dul sabeeya weeyaan baa markaa la yidhi xufaaddu saasay markaysaga waxa haalibkoodu ay markaa xadiidka u daciifiyeen shanqidii baa waxa uu doonay adwaa'ulbayaanka xoogaa xadiidkaa inuu quweeyo ayuu markaa doonay laakiin qowlkiisa markaysagaa lama cuskanayo oo xufaaddii waaweynayd baa xadiidka markaysagaa daciifisay yacni axaadiis kale oo ka sixa badanna waa khilaafsan yahay aayadda qur'aanka markaysagaa lafteedana waa khilaafsan yahay alxillu maytatuhu marka la yidhi wax allo wixii badda ku dhintay loogama dan laha ee waxaa looga jeedaa maytatu xayawaanilbaxri oo min baabi xadfilmudaafi weeyi oo xayawaani baa laga xadfay yani marka waxa weeye alxillu maytatuhu ay maytatu xayawaanilbaxri badda markaysaga waxaan markaa nooleyaashiisa kuwooda dhinta ayaa iyaguna idin xalaala ee wax allo wixii badda ku dhinta walow marka yaanu markaa waxaa badda ku noolaadaba ka mid ahaane xalaal bay idin yihiin sidaa lagama wado oo loogama jeedo waxaa kaloo markaa xadiidka lagala baxaya in waxa weeye muftigu inay mashruuc u tahay intii la su'aalay wax ka badan inuu ku jawaabaa inay mashruucu tahay oo nebiga waxaa la weydiiyey ma lagu weysaysan karaa dabeedna weysadii oo keliya kama warramin in lagu dahaaro qaadan karuu ka warramay oo wuxuu kaloo ka warramay in waxa weeye wixii marka xayawaanaadkoodii hadday dhintaan xayawaanaadka badda ah iyagana in la cuni karuu ka warramay marka taasna waxa weeye ijaabatu lmufti biaksara maa su'il wax ka fara badan wixii la weydiiyey inuu ku jawaabaa inay wanaagsan tahay ayaa markaa taana laga qaadanaya nebiguba sala allahu alayhi wasalam uu sameeyey can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama fi lbaxri ay fii shani lbaxri wuxuu nebigu ka yidhi huwa tahuuru maauhu waa ka biyihiisu markaa wax daahiriyaan alxillu maytatuhu alxillu uu xalaal yahay maytatuhu ay maytatu xayawaani lbaxri yacni markaa noolayaasha badda ku noolaada ee aan meel kale ku noolaanin kuwooda dhintaa ay xalaal yihiin وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أبي سعيدنا وحلق سوريي إنه مركاو يري رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحوري إن الماء بيه طهور وقار وحطاهرية ولا ينجسه شيء وحبا من نجاسية أخرجه الثلاثة صدح مركا إمام باصوصاري أبو داود النسائي الترمذي وصححه صحيح يرى وقصح حكمي أحمد imaam axmed baa ku saxaa xukmiyey culammada kale ee markaa iyaguna tilmaamay markaa xadiisku inuu saxiix yahay waa badan yihiin waxaa ka mida yaxya bnu maciin baa ka mida waxaa ka mida ibnu xadmi baa ka mida waxaa ka mida bakawi baa ka mida waxaa ka mida nawowi baa ka mida waxaa ka mida ibnu mulaqin baa ka mida waxaa ka mida ibnu taymiya ka mida waxaa ka mida shawkani mucaasiriintana markaa albani baa ka mida marka culamo badan ama muxadisiin fara badan ayaa xadiiska markaa ku saxiix xukmiyey oo yidhi waa xadiis saxiixa xadiiskuna waxa uu ku saabsanaa bi'ru budaaca ceel budaaca la yidhaahdo bidaaca iyo budaaca labada waa loo dabdiyaah ceelkaasi wuxuu ahaa ceel markaa waxa weeye xoogaa markaa yacni hilbaha markaa eyda iyo yacni markaa wasakda iyo maryaha markaysagaa dumarku ay iska mariyaan markaa xaydka iyo iska mariyaan iyo waxyaalaha najaasaadkii ceel markaysaga markaa ay ay markaa ku xaroodaan ayay marka uu ahaa waxyaalaha noocaasana riwaayaadka qaarkood daahirkooda waxaa laga fahmayaa sidii markaa in ogaan loogu tuuri jiray laakiin waxa weeye sida culamo badani sheegtay yacni ogaan looguma tuuri jirin ee waxay ahayd meel markaa biyomareen uu ku yaalay oo waxyaalaha kudaafadda iyo qashinkaa biyuhu intay soo qaadaan ayay gelin jireen baa looga jeedaa laakiin waxa weeye inay markaa saxaabadii rasuulku sala allahu calayhi wasalam inay caynkaa samayn jireen oo iyagu qurunka ceelka ku guri jireen haddana ka dhaasan jireen taasi wax suuroobaya ma aha miday markaa iyagu samaynayeenna ma aha ee waxaa looga jeedaa bimacnaa waxa weeye waxyaalaha noocaasa daadka ayaa gelinaya ayaa looga jeeda markii la weydiiyey nebiga sala allahu alayhi wasalam ceelkaas waxa uu yidhi almaau tahuurun laa yunajisuhu shayun xadiidkan baa laga qaataa markaysagaa biyuhu ama ha ahaadaan markaa biyaha waxa weeye badda ama biyaha markaa kalaba ha noqdaane inay biyuhu asal dahaarada u yihiin xadiidkan buu marka uu yahay xadiidka laga faa'iidaysta marka asal inay tahaarada u yihiin mutahirna yihiin sidaas inay asal u tahay wal aslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan shayga haddii la ysku qabto asalnimadiisi ma ka baxay mise kama bixin waxa markaa la odhanayaa asalkiisi kama bixina asalkiisi buu baaqi ku yahay sidaas iyada abaa markaa la odhanaya shay cad iyadoo la helo mooyaane wax kale in asalkiisi lagaga saaraa yacni markaa ma bannaana sidaas iyada ayaa ahlucilmigu yidhaahdaan almaau tahuurun laa yunajisuhu shayun waxaa laga qaadanayaa yacni wax markaa nijaaseeyaa biyaha ma jiraan cumuumkaasna waxa uu yahay markaa takhsiis baa galo oo ijmaac baa wuxuu ka reebay haddii markaa dhadhankooda ama midabkooda ama waxa weeye ama markaa urtoodu saddexdaa mid hadday isbeddesho in waxa weeye markaa uu nijaas noqonayo najaase ay isku beddesho inuu nijaas noqonayaan biyahaasi oo ay noqonayaan qaar nijaasoobay inay noqonayaan sidaas iyadaa marka ijmaac baa lagu khasisay riwaayana waa lagu soo wariyey wa can abi umaamata albaahiliyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina alma'a laa yunajisu shayun ina alma'a biyaha laa yunajisu ma nijaaseeyaan shayun waxba ma nijaaseeyaan ilaa maa halaba wax markaysa waxaan markaa uu haalib noqdo mooyaane ay ila aladii halaba kuu haalib noqdo mooyaane calaa riixihi urtiisa yani markaa wa tacmihi yani markaa kii uu markaa yani ka haalib noqday mooyaane calaa riixihi urtiisa uu ka haalib noqday mooyaane wa tacmihi dhadhankiisa uu ka haalib noqday mooyaane wa lawnihi markaa midabkiisa uu ka haalib noqday najaasa ay ka haalib noqotay mooyaane ay huwa markaysaga waxaan markaa faacilku wuxuu noqonayaa huwa halaba faacilkeedu huwa ayuu noqonayaa oo najaasada markaysagaa laa yunajisuhu laga dhadhansaday u noqonaysa ilaa maa halaba kuu ka haalib noqday mooyaane ay huwa najaasadu calaa riixihi urtiisa ay ka haalib noqotay wa tacmihi dhadhankiisa ay ka haalib noqotay wa lawnihi midabkiisa ay ka haalib noqotay kaasi isagu waa nijaas buu noqday akhrajahu ibnu maajah wadacafahu abu xaatim ibnu maajah baa soo wariyey abu xaatim shiikha la yidhaahdaana waa daciifiyey oo wuxuu ku xukmiyey inuu daciif yahay walilbayhaqiyi waxaa u sugnaaday almaau tahurun ilaa in tagayara riixuhu aw tacmuhu aw lawnuhu binajaasatin taxdusu fiihi almaau biyuhu tahurun waa qaar daahiro wax daahiriya ilaa in tagayara inuu isbedelo mooyaane riixuhu urtiisa aw tacmuhu ama dhadhankiisu aw lawnuhu ama midabkiisu uu isbedelo mooyaane binajaasatin najaaso uu isku bedelo najaasadaasoo taxdusu fiihi kusoo darinaysa xadiiskan markaa ziyaadada leh culammadu waxay sheegeen inuu daciif yahay a'imo badan baa saa sheegay bal ee nawowi waxa uu ihi ajmaca almuxadisuuna calaa tadciifihi muxadisiintu waxay isku waafaqeen inuu xadiiskani markaa daciif yahay wuxuu u jeedaa ziyaadada sidaas yada ah ayuu markaa tilmaamaya ha yeeshe macnaha markaa ziyaadadaasi sheegayso culammadoo dhan baaba ku ijmaacsan baa layidhi oo wax khilaafi kuma sugna culammada ijmaaca soo rarayna shaafici baa ka mid a ibnu xibbaan baa ka mid a yacni waxaa ka mid a markaa culamo badan ibnu mundir baa ka mid a culamo badan baa markaa ijmaaca soo raray oo ijmaaca culammadu isku waafaqeen haddii biyuhu ay urtiisa ama dhadhankiisa ama midabkiisa saddexdaa mid ay isbeddesho oo nijaase isku beddesho inay nijaas noqonayaan biyahaasi ha badnaadaan ama ha yaraadaane ayaa la ysku waafaqsan yahay وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين هدي بيوه مركا لبا قلدود أما لبا شلحدود أي نقدان لم يحمل الخبصة قرن مركا يسقى مقادان أو بمعنى وحوية قرن كما غالب نقضه وفي لفظ يعني مركا لفظنا وحا قصقا لم ينجس من نجاسوبه أخرجه الأربعة أفرت سنن كسوري وصححه ابن خزيمة وابن حبان ابن خزيمية ابن حبان وصحيحيه culamada kale saxiixisayna daara qudni iyo ibnu mandah iyo xaakim taxaawi iyo bayhaqi iyo khataabi nawowi iyo dahabi iyo ibnu xajar mucaasiriintana axmed maxamed shaakir iyo albani baa ka mid a culamadaas baa markaa xadiiska saxiixiyey culamada qaarkood oo xadiiska doona inay daciifiyaan oo ibdiraab iyo waxyaalo la mida ku sheegay waa jiraan laakiin culammadu waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen yacni markaa waxa weye idiraabka shardigiisu waxa weeye waa in la kulmin kari waayo waa midda labaadee waa in duruqa markaysaga la kala arjixi kari waayo duruqu kala xoog badnaan waaya laakiin hadda duruqu waa kala xoog badan yihinoo mutasaawi ma aha oo ma sinna mar haddaan dariiqyadu sinayna wax idiraab la yidhaahdaa meeshan markaa kama soo oroorayso waxyaalo kale oo markaysaga xadiiska lagu ganayo shuduud iyo wax la mida markaysaga waa jiraan laakiin waxyaalaha noocaasi markaysaga waxaan markaa waxay tahay waa midaan markaysaga waxaa qowlan markaa muctabar muctabar ahayd oo arrinka ku saabsan markaa hebel iyo hebel oo keliya ka soo wariyey yacni markaa ibnu cumar culammadu waxay yidhahdeen ta noocaas oo kale a shuduud lama yidhaahdo oo xadiis markaysagaa inay cidilla tafarrudo werinta la soo wariyo taa shuduud lama yidhaahdo siday jamaahiirta culammadu markaysaga ay tilmaamaan kutubta mustalaxulxadiiskana markaa mudawanka ku ah oo ay culammada markaysagaa jamaahiirtu ku dareereen sidaas aawadeed xadiisku waa xadiis saxiixa ahlucilmi badanna ay caddeeyeen inuu markaa saxiix yahay intoodan ka badanoo markaysagaa xufaadda ka midana aynu sheegnay xadiiska markaa inay saxiixiyeen xadiisku waxa uu tilmaamayaa biyuhu hadday laba jalxadood gaadhaan inaynay markaysagaa wax markaa qurun la yidhaahdo inaynay xambaarayn macnahaasaa la ysku qabsaday ma xambaarayaan qurun maxaa looga jeedaa ma way iska nijaasoobayaan mise ma nijaasoobayaan ijmaal baa ku sugan baa la yidhi haddiiba laga soo qaado inuu ijmaal ku sugan yahay ijmaal kuma sugna baa layidhi macnaha waa la garanayaa in looga jeedo inaynay nijaasoobay riwaayo kalaa tafsiilisay oo caddaysay oo lagu yidhi markaysagaa lam yanjus ma nijaasoobaan markaa lagu yidhi sidaas aawadeed wax markaa yacni markaa ijmaal la yidhahdo xadiiska ku sugan oo aan la caddaynin sidaasaynay markaa ugu jirin marka xadiidka macnihiisu wuxuu ku cad yahay biyuu hadday laba jalcadood gaadhaan inaynay markaysagaa najaasada la kulantaa inaynay ku nijaasoobaynin yacni waxaa laga reebayaa oo keliya haddii markaa dhadhanka ama urta ama midabku saddexdaa mid ay nijaaso isku beddelaan oo nijaaso ay ku taqayuraan xaaladda noocaasa waa laga reebayaa oo ijmaaca laysku waafaqsan yahay ayaa lagaga reebaya haddii haddaba qollatayn aynay gaadhin mafhuumka xadiidka ee mafhuumu mukhaalafaha waxaa laga fahmayaa inay markaa nijaaso inay nijaasobayaan oo nijaasadii aynay iska xejin karayn ama iska daafici karaynin sidaasaa laga fahmaya haddii laba jalxadood aynay gaadhin oo marka waxa weeye shay nijaasa lagu dhex rido inay nijaasobayaan oo bimujaradi mulaaqaati najaasa ay ku nijaasobayaan sidaas iyadaabaa laga fahmaya waana sida culamada shaaficiyadu xadiiska ay ka daliishatay culamada kale marka waxa weeye kala saartay biyaha qaliilka iyo kasiirka u kala qaado oo tidhi inta faraha badan li bimujaradi mulaaqaati najaasa najaasa inay la kulanto keliya kuma nijaasoobaan laakiin biyaha yari waa ku nijaasoobaan waxay u baahdeen inay taxdiido kale ku xadidaan bay u baahdeen oo maxay markaa ku kaliftay dee inay xanafiyadoo kale ay yidhaahdaan yacni casharatun fii cashara ay yidhaahdaan ama maalikiyadoo kale ama ay yidhaahdaan markaa xanafiyadoo kale ay yidhaahdaan biyaha haddii waxa weeye dacalkan aad dhaqdhaqaajiso dacalkan haddaad ul sidaa ugu dhaqdhaqaajiso ilaa halka kale ee dhaqdhaqaaqda intaasoo kale qaliil baa la yidhahdaa bay yidhahdeen markaa dacalkan biyaha ka ruxdo ilaa inta kale ee la ruxmaysa qaliil weeyo haddii nijaasaba taabato barna ha ahaatee waa wada nijaas bay yidhahdeen taana xaraj badan baa ku sugan waa mide waxa kale oo ku jirta taqdiirka ay sidaa qadareen wax alla wax daliilay u sheegeen mujaradu ra'yi mooyaane markaa may sheegin ra'yi keliyana kaafi ma aha wax daliilay u sheegeen in waxa weeye biyaha qaliilka iyo kasiirka lagu kala eegayo darafkaa haddii la ruxo ilaa inta kale la ruxmaysaa qaliila wax daliila looma hayo mar haddaan daliil loo haynin muctabar maaha shaaficiyadu waxay yidhahdeen anagu xadiis baa tafsiilkaanu ku tagnay xadiis baa noo sheegay ee idinku qolada casharatun fii cashara yidhi oo xaggaana toban dhudhun marka loo eego xaggaana toban dhudhun marka loo eego intaa biyaha fadhiyaa qaliil la yidhahdaa markaad tidhahdeen casharatun fii cashara daliilkaa idinku haysataan maxay tahay bay yidhahdeen waa ta kale ee biyaha dacalkan laga ruuxayo ka kale ka ruxmaya iyadana daliil umaydaan keenin bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi waxay iyagu ku tageen biyuhu haddii qollatayn ay ka yar yihiin way uga cabban yihiin inay markaa nijaasoobaan ha yeeshe markaa xadiisku ma tilmaamayo ilaaba ilaa markaa mujarad inay najaasadii la kulantay ku nijaasobayaan ma tilmaamayo waxaanu sidaa u tilmaamayn bay markaa yidhaahdeen wuxuu markaa aqbali karaa in la yidhaahdo najaasadii inay aqbalaan iyo inayna aqbalin bay labadaas ka dhexeeyaan waxaa kale oo jira yacni maqaam laga daliishanayo wax ka yar qollatayn inayna nijaasoobayn baanu daliil u haynaa bay yidhaahdeen oo daliilkaasi waa maxay waa xadiiskii ninkii masaajidka ku kaajay nin baa masaajidka soo galay markaasuu masaajidka ku kaajay nebigu sala allahu alayhi wasalam waxau ihi wadaan biyaa soo qaado ku shuba wadaantood labadii jalxadood waa ka yarta ha yeeshee markaysa waxaan markaa haddana kuma nijaasoobin shubitaanka lagu shubay ee meeshii daahir bay noqotay daahir ayay noqotay shaaficiyadu taa waa ka jawaabeenoo waxay yidhaahdeen wuruudeynkaa kala duwan oo markaa biyaha waarid ahaa nijaasaduna mawruudu calayhi bay ahay laakiin xaaladda markaanu ka hadlaynaa waa ka duwan tahayo markay najaasadu waarido taho iyadu biyaha ku soo aroorto biyuhuna ay tahay mido lagu lagu soo arooro najaasadu ku timi oo najaasadu korka yacni markaa najaasadu markay korka kaga soo dhacdo biyaha xaaladdaa weeye hadday qollatayn ka yihiin markay markiiba nijaasoobayaan taana culammada qaarkood waxay yidhahdeen wuruudooyinkay sheegeen waaridka iyo mawruudka ay sheegeen shaaficiyadu wax daliila mas'alada noocaasi marka isagaa ma laha bay yidhahdeen oo marka waxa weeye xadiiskan yacni marka waxa weeye la yidhi biyihii waa lagu shubay inuu waarid yahay oo biyihii kusoo biyuhu kusoo arooray najaasado korka kaga kaga yimi inay markaa sidaasi tahay siday u nijaasoobi weyday dee markaa xadiiska tacliilkaa idinkuunbaa ku cilleeyey ee xadiiska laguma sheegin oo nebigu ma odhan waayo biyaha ku soo aroorayo oo sidaas aawadeed bay markaysagaa daahir u noqonaysaa marka labada xaalna yacni markaa waxa weeye wax farqiga kuma sugna marka sida raajixii waxa weeyaane qawiga ah ee yusriga shareecada iyo samaaxadeedana waafaqsani in waxa weeye biyuhu qollatayn ama ha ka yaraadaan ama ha ka badnaadaane haddaynay taqayurinoo najaasadu aynay beddelin inaynay markaa nijaasoobeyno bimujaradi mulaaqaati najaasa aynay ku nijaasoobay culamo badan baana sidaa ku tegi waxaana xadiidku ka dhigan yahay bay yidhaahdeen sidii xadiidkii uu nebigu yihi man samata naja man samata kii aamusaa hee najaa waa badbaadaa oo kii hadla isaga ka warrama isagu ma halaagsan miya maye qad yanju wa qad laa yanju kaa isagu hadlay waxaa dhici karta inuu badbaado oo uu ku hadlo dikri ama qur'aan ama alamru bilmacruuf ama tasbiix wax wanaagsan inuu ku hadlaa suurowda oo uu badbaado waxaana suurowda inuu badbaadi waayo marka waxa weeye mafhuumka xadiidkani wuxuu ka dhigan yahay mafhuumka laga qaadanayo man samata naja sida waxa weeye kii markaa hadlaa ay u dhici karto inuu halaagsamo iyo inuu markaa badbaado mid walba ay u dhici karto ayaa biyihii markaysaga waxa qollatayn aan gaadhinna inay nijaasoobaan iyo inayna nijaasoobin oo kulankay najaasadu la kulanto ku nijaasoobaan iyo inayna ku nijaasoobin labadaba ay aqbali karaan وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء هدي بيو نقدان قلتين لبا قلدود هدي نقدان لبا الحدود لم يحمل الخبث إشكالات كالوسى أروريه وحكم إذا إن ليلاده قلتين محدد معها أو إن يريهين إن يواويهين لما قرنيه لكن وحيتانك قد جوابا شافعية وأي إلهدين إن يواويهين بالو حنبار يوايا هدي يريهين أو إن مركا وحويه waxaa la odhan lahaa mid weyn baa la sheegi lahaa inta laba yaryar la sheegayo laba jarxadood oo yaryar mar haddii wax la qadarayo dee cadadka waxaa loogu baahdaa in marka waxa weye wax ka kaafiya aan lahaynin marka waxaa la odhan lahaa hal jalxad oo weyn baa la odhan lahaa marka waxay kutusinaysaa tii weynayd in loo jeedo laba jalxadood oo waaweyn inay yihiin waa shan boqoloo rodol bay marka isaga ku qadareen wa fii lafdin lam yaxmil ilkhabasa markaysaga waxaan markaa nijaaso markaa ma yani ma ma ma qaadaan ma xambaaraan bimacnaa waxa weeye waa iska daafacaan baa loo jeeda wa fii lafdin lam yajus lafdi kalena wuxuu sheegayaa ma nijaasooba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم لا يغتسل يعني ميران أحدكم مسكين في الماء الدائم بيها مركا يسوحان مركا دائم يعني فردية يعني صعنين يعني كميران وهو جنوب والحال يهي هو يسوي جنوب مثل جنابة قبا يهي أخرجه مسلم مسلم بصحيح تكسوري وللبخاري وحوص ناطي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم لا يبولن يانكو كاتن أحدكم مسكين في الماء الدائم بيا مركي سقا دائم كفرديا الذي لا يجري كاسان سعنين ثم يغتسل فيه دبدنا مركي سوحا مركا وكما يرانيو انتو مركا كو كاتشو هدنا يانكو ما يرانو لبدا يانو كل من ما معنه دعيه ويغتسل فيه الثان والسوري ولمسلم المسلم حوسناتي منه ثم يغتسل منه سلاسة مركة وسنات دبعد مركة يساق حال مركة به وحكمدة ومركة يساق كم يدو يعني مركة وحوية به حقودي يعني مركة وحو كسوقاتي وكم يدو انتو هرأي وكاتي تاسية يدعي ولأبي داود أبي داود وحوسناتي ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا يغتسل يانو ميرا فيه بيها قدهودا min aljanaabati janaabo yaanu kaga maydhan axaadiistan oo iyaguna markaa saxiixii waxay tilmaamayaan in biyihii in janaabo lagaga maydho fadhiyey inaynay ahayn laa yaktasil axadukum fi lmaa'i daa'imi wahuwa junubun biyaha jinaaboobaya ama najaasoobaya muraadku ma aha laakiin waxaa loo diidey biyihii fadhiyey in janaabo lagaga maydho waxaa loo diiday waxa weeye lilistiqdaar yacni markaa xumaysad la xumaysanayo in janaabada iyo waxyaalaha noocaasa la yskaga reebo yacni markaa waxa weeye sidaas iyada ah baa loo diiday sidaas iyada ah ayaa loo diiday oo janaabadii biyaha kaga maydhan marka waxa weeye laba shay laba arrin baa xadiidku sheegay xadiidka hore wuxuu sheegayaa walow yaanad kuba kaajinbe inaad biyihii intaad dhex gasho janaabo kaga maydhata ma ah marka waxa weeye janaabadii in lagaga maydho si gaaraa loo diiday si gaara ayaa loo diiday taasna wuxuu diidayaa xadiidkaasi biyihii in la dhex quuso laakiin waxa weeye haddaanad weel haysan intaad ag fadhiisato inaad markaa sacbada dabsato aad ku maydhato ta noocaasa lama diidin sida markaysaga abu hurayraba marka uu yihi waxa weeye yacni wuu tanaawulayaayoo sidaas uu markaa gacanta u dardarsanaya abu hurayraba markaysaga saa u fahmo raawiga xadiidka ah oo waayo fil maa'i oo inqimaadkii baa la diidayaa biyihii la quusayey xadiidka kale waxa uu sheegayaa laba shay in la kulmiyaa la diidaya wuxuu markaa la diidayaa biyihii in lagu maydho oo misena lagu kaajo janaabo ay laguna maydho labadaas in la kulmiyaa la diiday labadaa in la kulmiyo ayaa la diiday biyahana markaa in lagu kaajo fadhiyo waxaa loo diidayaa yacni waxa weeye waa min baabi sadi dariica waddada fasaadka keensanaysaa la diidayaayo dee biyihii waxay u sababaysaa inuu nijaasoobo dadkiina adraar bay xagga sixadooda iyo caafimaadkoodaba ku keensanaysaa biyo iska fadhiya marka lagu kaajo marka waxaanay tahay sida saxiixii inaynay farqi kale lahayn biyuhu inay badan yihiin iyo inay yar yihiin oo waxa weeye hadday qaliil yihiin iyo hadday kasiir yihiin midnaba yacni markaysagaa in lagu kaajo hadday fadhiyaan ma aha adugu ahlucilmiga qaarkood baa waxay yidhaahdeen hadday aad iyo aada u fara badan yihiin biyuhu oo aan markaysaga waxba ayna yeelayn xaalka noocaasa markaysaga waxaan markaa xaraj kuma sugna bay markaa yidhahdeen haddii waxa weeye ijmaac laga reeba aanu jirin waxa weeye inay mamnuuc tahayba asalku markaysaga uu yahay xadiiska cumuumkiisa markaysaga wax lagaga khasisay haddaanu jirinna cumuumka in la istisxaabo ayuu noqonaya oo la weheshado biyihii markaa lagu kaajayna in lagu maydho y- waa la diiday in lagu maydho markaa diidista la diidayna uma yaktasilu fiihi iyo wayaktasila fiihi iyo wayaktasila minhu yani intuba waa soo aroortay fiihi waxay tilmaamaysaa inkhimaaskii oo quusitaankii minhuna waxay tilmaamaysaa in biyihii yani gacanta la dardarsado ayay tilmaamaysaa labadaba in la diidayo marka gacanta dardarsiga marka la diidayaa waa marka hore loogu kaajay waa marka hore loogu kaajay weeya farqina ma kala ahaa kii ku kaajay iyo ku kale inuu yahay kan kale ku maydhanaya daawuuda daahiri baa waxaa laga sheegay inuu yidhi maya kii isagu ku kaajay haddaanu ahayna ku kale uu yahay yacni wax dhibaatiyo kuma sugna inuu isagu ku maydho oo isagu kuma kaajay laakiin arrinka noocaasa culammadu aad iyo aad bay u tashniiciyeen waxayna yidhahdeen waa jumuud daahirka markaysagaa jumuud lagu samaynayo waxaanu markaa nawowi odhanayaa markaa sharxulmuhadabka hadalkaa fasaadkiisa iyo markaysaa markaa galdalooladiisa baaba ku filan in la ifsaadiyo oo bimacnaa la radiyo oo looma baahna wax raddi la yidhahdo in lagu sameeyo uma baahna waa hadal iska waadixa inuu markaa daciif yahay laakiin haddana waa kama tegin markaa nawawiye waa markaysaga waa radiyayo waxa uu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalam waxa uhi duhuuru inaa'i axadikum idaa walaqa fiihi lkalbu an yaksilahu sabca maraatin waxaa la yidhi markaysaga weelka midkiin marka uu leeyahay haddii markaa eygu uu carabka geliyo waxay ahaatay markaysa waxaan markaa sida uu ku daahirinayaa inuu toddoba goor maydho mid baaba waxa weeye weelkiis ayaa waxa weeye ey baa markaa carabka geliyey ey ayaa carabka geliyey isagu ma maydhine ku kalaa toddobadii midciidda ahayd ku maydhay war isagii daahir ma u taho ma isticmaali karaa mise ma isticmaali karo ayuu nawowi yidhi hadduu yidhaahdo waxa weeye waa isticmaali karaayo weelku waa daahir yacni waxa weeye madhabtiisii wuu khilaafa oo madhabtiisu muxuu ahayd dee waxa weeye isagu haddaanu ku kaajin buu yidhi way ku way u bannaantay inuu ku maydho oo waayo xadiiska waxaa la yidhi markaysaga isagu yaanu markaa ku maydhan marka waxa weeye ra'yigiisi waa khilaafayo xadiiskan kale markaysaga isagu siduu ku daahirinayaa laynoo sheegay cid kale inay daahiriso laynooma tilmaamin cid kale inay daahiriso laynooma tilmaamin marka hadduu sidaa yidhaahdana ou yidhahdo waa daahir oo uu isticmaali karaana madhabtiisi waa khilaaf hadduu yidhahdo daahir ma ahana yacni oo waxa weeye ma isticmaali karo markaysaga hadduu yidhaahdana waxa weeye waa qowl aad iyo aad u daciifa yani markaysagaa wey yani adigu macno noocaas oo kale ayuu ku radinay walaa yaktasil fiihi min aljanaabati janaabada in lagaga maydho in la nahiyeybu xadiiskana tilmaamaya laakiin fiihi baa ku soo aroortay ee xadiis tilmaamaya walaa yaktasil minhu min aljanaabati minhu oo janaabada in laga maydho si gaara u nahiyaya oo inkhimaaskii aan diidayn la quusayay biyaha yani aan la diidaynin yani xadiiskaasi markaysaga ma jiro xadiiskaasi markaysaga waa markaa ma jiro xadiis tilmaamaya yacni janaabo yaanu markaa kaga maydhan oo isagoo aan fiihi la raacinin oo aan kulminina la socon markaa kaadi intuu ku kaajay haddana ta kale la kulminayaana aynay la socon marka calaa kulli xaal xadiiskani wuxuu ku gaaraya walaa yaktasil fiihi min aljanaabati quusitaanku fiihi baa la yidhi minhuda horena waxa weeye waa markii la jamcinayay oo intuu ku kaajay haddana uu ku maydhanayo وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم يانو أحدكم ميران fi lmaa'i daa'imi biyaha markaysagaa daa'imkee fadhiya wahuwa junubun walxaal uu yahay huwa isagu junubun mid janaabo qaba uu yahay akhrajahu muslimun walilbukhaariyi bay u sugnaatay laa yabuulanna yaanu ku kaajin axadukum markaa midkiin fi lmaa'i daa'imi biyihii markaa daa'imkee fadhiyey alladii kaasoo laa yajrii markaa biyahaasaan soconaynin uma yaktasilu fiihi dabeedna markaa uu ku maydhanayo iyo wayaktasila fiihi dabeedna markaysagaa uu ku maydho oo labada ayaanu kulmin walimuslimin waxaa u sugnaatay minhu minhudaasi laakiin waxay ku saabsan tahay waa marka labada uu kulminayo weeye ayaa xataa isagoo aan gudagelin ayaa intuu ku kaajo ama cid kaleba ku kaadido uu gacan darsado oo markaysa waxaan markaa uu sidaa ugu maydho janaabo kaga maydhaa taasi uma bannaanaa layidhi wa can rajulin saxiiba nabiya sala allahu alayhi wasalama nin waxaa laga soo wariyey nebiga la saaxiibo asxaabtiisa ka mid noqday qaala inuu yidhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu nahiyey oo reebay an takhtasila almar'atu qofka dumari inay maydhato bifadli rajuli yacni markaa ziyaadada ninka ka hadhay oo ninku markaa waxa weeye biyaha uu ku maydhay ziyaadada ka hadhay ee uu gacan darsanayey yacni kuwaas baaqiga ka hadhay inuu ku maydhaa yacni markaa wuu ka reebay aw irajulu wuxuu kaloo nebigu nahiyey sala allahu alayhi wasalam inuu ninku ku maydho bifadli lmar'ati baaqiga ka hadhay qofka dumara a biyihii ay ku maydhanaysa biyo daboolan loogama jeedo ee biyo marka waxa weeye markaa af bannaan oo markaysaga ay ku maydhanayso ay gacan darsanaysay oo ay sidaa ugu maydhanayso oo gacmahaas ay darsanaysay baaqigii ka soo hadhay yaanu markaysa waxaa ku maydhan waliyaktarifaa ha gacmo darsadeen yacni jamiican markaa iyaga oo markaa yani isla jira dhammaantood islamar ha gacan darsadaa oo waxa weeye islamar keliya waa isticmaali karaa ninkii iyo xaaskiisu oo waxa weeye mar iyagoo wada maydhanaya inuu waxa weeye qofna xaggan ka darsado qofna xaggaa ka darsado ta noocaas oo kale markaa waa idin bannaantahy baa layidhi ahrajuu abu daawuud wanasaa-iy wa isnaaduhu saxiix abu daawuud iyo nasaa-i baa soo wariyey sanadkiisuna waa saxiix culamada kale ee saxiixisayna waxaa ka mid a xumaydi baa ka mid a sida markaysagaa muxararkaba uu kaga soo rarayo ibnu cabdilhaadi uu kaga soo rarayo bayhaqina waxau yidhi rijaalkiisu waa hiqaat ayuu yidhi sheikhulalbaanina waxau yidhi xadiisku waa saxiix ayuu yidhi ibnu xajar alcasqalaanina inuu saxiixiyey yacni markaa waaba markaa aragtaan oo dee waxa weeye matnigaaba inagu taalla culamada qaarkood baa doonay inay cileeyaan oo qaarkood ay yidhahdeen irsaal baa ku sugan laakiin wejigaasi waa weji daciif ah waxaana raajixa xadiisku inuu saxiix yahay irsaalkana waxay ka wadaana uga jeedaan maadaama aan la magacaabin ninka la yidhi nebigu la saaxiibay halkaasuu macna almursal ka yahay marka tan noocaasi waa daciif waayo ibhaamka saxaabiga la qariyaa oo magaciisa aan la sheegin wax dhibaato ah ma laha maadaama saxaabada dhammaantood ay cuduul yihiin taabiciguna waxa uu jasbiyey ninkani nebiga sala allahu alayhi wasalam inuu la kulmay warka marka waxaa weeye ruux markaa cadli uu sheegana oo uu soo naqliyana waa la aqbalaa markaa sidaas aawoodee mar hadday sugnaato ninku inuu saxaabi yahay inuu fulaan yahay iyo inuu fulaan yahay iyo inuu kayrkii yahay farqi ma laha sidaas aawoodee xadiisku mursal ma ahe waa saxiix ruwaaddiisana wax dacfiya ku sugani markaa ma jirto ibnu xasmi baa waxau idhi nin markaa yacni daciifa ku jira laakiin taasina waxa weeye waa daciif oo ragga dhammaantood waa siqaad siday culammadu qabaan ibnu xasmina waxa weeye waxa uu leeyahay wakhtiyada qaarkood yani hadallo shaada ayuu leeyahay oo aan lagu waafiqin oo uu ruwaadda qaarkood jahaale iyo wax la mida ku gano markaa sidaas aawadee hadduu culammada kala khilaafo lama cuskado hadalkiisa ku saabsan tadciifka markaa ruwaadda qaarkood uu daciifinayo ama uu ku jahaalo xukminayo wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma ibni cabbaas waxaa laga soo wariyay ana nabiya sala allahu alayh wasalam nebigu kaana yakhtasilu uu ahaa mid ku maydho bifadli maymuunata maymuuna oo zawjadiisii ahaatay siyaadada ka soo hadhay ama baaqiga ka soo hadhay mid ku maydha ayuu ahaa radia allahu canha ilaahay raalliha ka noqdo maymuune akhrajahu muslimu muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey waliasxaabi sunani bay u sugnaatay ikhtasala waa maydhay bacdu aswaaji nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga markaa afooyinkiisa qaarkood baa ku maydhay fii jafnatin yacni cid ka midaa ku maydhatay markaa zawjaadkiisa qaar ka midaa ku maydhay fii jafnatin xeedhay ku maydheen yacni xeedho biyo ugu ugu jiraan ayay markaa gacmo darsanayeenoo markaa ka maydheen oo fa jaa'a liyaktasila minha markaasaa nebigu yimi sala allahu alayh wasalam si uu uga maydho markaisaga xeedhadaasoo isaguna markaa u gacmo darsado loogama jeedo markaa xeedhada inay dhex gashaye waxaa laga tilmaamayaa gacmahay darsanaysay baa looga jeedaa saasaa laga tilmaamaya fa qaalat lahu markaasay waxay ku tidhi innii kuntu junuban anigu waxaan ahaa mid janaabo qaba oo janaabaan qabay markaa oo aan janaabaan kaga maydhay fa qaala wuxuu ihi ina almaaa laa yujnibu biyuhu ma janaabooba wasaxaxahu tirmidiyu wabnu khusayma yacni culammada saxiixisayna waxaa ka mid a tirmidi iyo ibnu khusayma ka mid a waxaa kaloo ka mid a yacni ibnu xibbaan iyo xaakim dahabina waa ku waafaqay waxaa kaloo ka mid a culammada saxiixisay sheikhulalbani raxmat ullahi calayhim jamiican marka axaadiistanna waxay tilmaamaysaa in qofka dumara iyo ninku biyihii markaa waxa weeye mid uu janaabo kaga maydhay ka kalena inaanu markaysa waxa markaa siyaadadiisii aanu ku maydhan siyaadadii ka hadhay iyo baaqigii ka hadhay inaanu ku maydhan ayuu markaa tilmaamayaa oo xadiista hore xadiiska hore uu nahiyaya labada xadiis ee dambana waxay bannaynayaan markaa in lagu maydho oo in markaa lagu maydhan karaa markaysaga ayuu bannaynaya waxa lagu kulmiyey oo ugu fiican in la yidhaahdo midna waxaa lagu xambaarayaa karaahiyo midna waxaa lagu xambaarayaa karaahatu tanziih midna jawaaz baa lagu xambaaraya oo maydhashada uu nebigu ku maydhay sala allahu alayh wasalam waa libayaani aljawaaz oo bannaanaansho markaysa waxaan markaa ayuu caddaynayey yacni markaa nahyiga horena waxaa lagu xambaaraya litanziih oo karaahatu tanziih weeye bimacnaa waa laga fiican yahay in la sameeyo ha yeeshee dembi kuma qabtaan haddaad samaysaan ayaa macnuhu u dhacaya sidaasaa karaahatu tansiiha looga jeeda nebigu laakiin karaahatu tansiih shay ah samaynta uu sameeyo isaga nisbadiisa karaahatu tansiih markaa uma aha waayo bayaankii sharciga uu caddaynayey ayaa markaa ku xidhan sidaas aawoodee isagu markaa inuu sameeyo ficilkaasi wuxuu ahaa markaysaga waxaa libayaan iljawaas shareecadii buu caddaynayay shareecada inuu caddeeyaana waajib bay ku ahay marka sidaas aawadeed xaaladaas waxay u noqonaysaa nisbadiisa karaaha uma aha laakiin ummaddu inay la timaado ayaa karaaha ah oo laga fiican yahay sidaasaa looga jeeda ina almaa laa yujnibu iyo laa yajnubu labada mid walba waa loo dabdiyey januba yajnubu iyo ajnaba yujnibu labadaba waa loo dabdiyey waa laba dabdiyo labaduba saxiix yihiin waliyaktarifaa macana labaduba isla mar ha gacan darsadaan sidaas iyada abaa markaysaga waxaa looga jeeda qaala alxaafidu raximahu llah can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama duhuuru inaa'i axadikum idaa walaga fiihi lkalbu an yaksilahu sabca maraatin ulahuna bituraabi akhrajahu muslim waxaan kaloo baraarujinayaa axaadiista ku saabsan biyuhu inay daahir yihiin oo aan waxba nijaasaynaynin waxaa markaa xadiidkaa sharxiisa uu ku soo aroorinayaa tawdiixulaxkaamku mas'ala muhim ah masaladaasi waxay tahay waxaa jira biyaha markaa musqulaha iyo waxyaalaha noocaasa ka yimaada in waxa weeye dholalka qaarkood lagu sameeyo kala saar biyaha la kala saaro mawaadkii najaasada keensanaysay inta laga bixiyo biyihii oo saafi ah in la baaqi yeelo dabeedna dib loo isticmaalo biyihii saafiga ah inta najaasadii laga saaro oo mawaadkii najaasada iyo xumaanta keensanaysay inta laga bixiyo ayaa biyihii dib loo isticmaalaya markaasaa dabeedna markaa dariiqyada shaariciyada iyo markaysaga dheeraha ka baxa lagu waraabiya marka ahlucilmigu tan noocaas oo kale ayay ka warrameen oo hay-atu kibaar alculamaa waxaa jirta jelse masalada noocaasa ay ku niqaasheen oo waxa weeye dabeedna marka ay yidhaahdeen maadaama xukumka markaysagaa najaasada wixii keensanaya ay meesha ka suushay alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman biyahaasi marka hadday sugnaato yacni in mawaadkii oo dhan laga saaro wax kaga baaqiya ayna jirin oo haddii shaybaar xataa la geliyo aan markaa laga helaynin wixii markaysaga waxa markaa biyihii saafiga ahaa mooyaane wax kale aan laga helaynin xaalka noocaasa waa daahir waa la isticmaali karaa jamiicu listicmaalaat baa la isticmaali karaa oo wax markaysaga waxa mamnuuca in la isticmaalo ma aha majliskuna mas'alada noocaas ah waxa uu tilmaamay yacni tanqiyo kaamila marka lagu sameeyo oo najaasadii wax markaa dhadhana iyo wax midaba iyo wax markaa ur ah midnaba aynay kaga baaqi noqon in xataa tahaarada lagu isticmaali karo dib la isugu taahirin karo ta noocaas ah ayaa waxa weeye majlisku ama hay-atu kibaar alculamaa ay marka waxa weeye go'aan markaa ku gaadheen waxaanay ku dhisayaan markaysa waxan markaa alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman laakiin dibi ahaan haddii la yidhaahdo oo qolada marka caafimaadku ay yidhahdaan cabitaanka la cabaayo waa laga fiican yahay waxay yidhaahdeen markaysaga dararka iyadoo la iska ilaalinayo sida aawadeed waa inaan xaaladda noocaasa markaysaga la cabin oo dafcu darar dar'u lmafsada ama dafcu darar muqadam cala jalbi lmasaalix ayaa markaa qaacidaduna tahay marka waxa weeye majlisku markuu sidaa taqriirinayana waxa uu tilmaamayaa haddii biyaha kale lagaga kaaftoomo oo marka waxa weye iyaga la iska isticmaalo inay xagga ixtiyaadka iyo dadaalka iyo dhibta in la iska ilaaliyo iyo markaysa waxaan markaa si walba ay u roon tahay laakiin inay jaa'is tahay keliya ayuunbay markaa tilmaamayaan arrinkaas waxa uu kusoo naqliyey tawdiixulaxkaam waana kitaab qayima tawdiixulaxkaamka oo ruuxii markaysaga heli karaya waxa weeye inuu doonto ayaa markaa fiican waxa uu yidhi wa can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyay ilaa raalliha ka noqday qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam inuu yidhi rasuulka ilaahay wuxuu yihi duhuuru inaai axadikum isdaahirinta yacni daahirinta uu daahirinayo weelka midkiin uu daahirinayo idaa walaqa fiihi lkalbu hadduu eygu yacni markaa uu ku dhareeriyo ama carabka uu geliyo an yaksilahu waa inuu maydho sabca maraatin toddoba goor toddobadaa gooroo uulaahunna ta ugu horraysa bituraabi camuud lagu maydhaayo akhrajahu muslimun baa soo saaray wa fii lafdin lahu lafdi muslim u sugnaaday falyuruqhu ha daadiyo oo waxaa ku jira intuu ka daadiyo dabeedna markaa toddoba gooroo midiciinta ayaa ku maydho weli tirmidiyi bay u sugnaatay ukhraahunna ta ugu dambaysa aw ulaahunna ama ta ugu horraysaa bituraabi in camuud lagu maydho weeye
ziyaadada marka waxaa weli tirmidiyi ukhraahunna aw ulaahunna bituraab ahlucilmiga qaarkooda ayaa saxiixiyey waxaana ka mida tirmidi ayaa ka mid ah oo marka uu soo wariyo waa saxiixinaya wakadalika shawkani laftiisu markaa nayl awtaarka ayuu isaguna ku saxiixinaya in awdu litakyiir tahay iyo inay lishaki tahay culamo badan baa waxay arjaxayaan in lishaki ay tahay marka waxa weeye culammada si arjaxaysaana waa fara badan tahay oo culamo badan oo ibnu daqiiq alciid ka mid yahay oo xaafid ibnu xajar ka mid yahay oo marka waxa weye culamo badan baa sidaas iyada ah markaa ku tegey sidaas aawoodee riwaayada kale markaa kama hor imanayso ee markaa uulaahunna bituraab odhanaysa maadaama awdu lishaki ay tahay oo raawigu uu kala garan waayey ma uulaahunna baa la yidhi mise ukhraahunna baa la yidhi xadiidkan waxa uu tilmaamayaa eyga iyo weelka uu ku dhareeriyo ama uu carabka uu geliyo in toddoba goor in la maydho oo midiciid tahay inuu daahir ku noqonayo wax taa ka yar kuma daahir noqonayo xanafiyada qolyaha la yidhaahdo ayaa markaa diiday oo waxay yidhaahdeen toddoba waxba in la maydhaa markaysagaa laazim ma ah bay yidhahdeen xadiidka toddobada sheegayana riwaayaadka qaar saddex baa ku soo aroortay ta kale raawigii soo wariyey xadiiska laftiisu waa khilaafay xujada ay daliishadeen dhammaantoodu waa daciif sababtay daciifka ku tahay waxay tahay riwaayaadka markaysagaa tilmaamaya saddexda iyo waxa la midkaa may asixin haddii takhyiir riwaayo ah oo markaa saddex buu maydhayaa ama shan buu maydhayaa ama toddobuu maydhayaa ayba soo aroortoo sugnaatana waxaa laga qadimaya o laga horumarinaya riwaayada sheegaysa toddobuu maydhaya waayo toddobadiiba markaysa waxa markaa la jasmiyey oo go-an oo maadaama toddobadu maqtuuc tahay riwaayada takhyiirka ee kala dooransiinta meeshay ka saaraysaa waa midda labaad ee raawigii soo wariyaa khilaafay yacni markaa raawiga soo wariyo abu hurayre ah laba qowl baa laga soo wariyey qowluu xadiidka ku waafaqayo oo si waafaqsan uu fatwoonayo iyo qowl u khilaafayo dee qowlka uu waafaqayo ayaa saxan oo markaysagaa la qaadanaya haddiiba se laga soo qaado inuu raawigu khilaafay xadiidku soo wariyey qaacidadu waxay tidhahdaa alxujatu bimaa rawaa laa bimaa ra'aa xujadu waxay ku sugan tahay wuxuu soo wariyeye wuxuu isagu markaa istusay ee uu isagu arkay ee ula muuqatay xujo ma aha oo ra'yigiisu xujo ma ahee xujadu waxay tahay waa wuxuu soo wariyey hadalkii nebigu inoo soo wariyey sala allahu alayhi wasalam hadalkaa nebiga uu soo wariyeyna dee in la qaataa waajiba laakiin hadalka abu hurayre in la qaataa waajib ma aha riwaayada fal yuruqhu ku soo aroortay culamada qaarkood way naqdiyeen oo waxay yidhahdeen cillaa ku sugan oo ruwaadda badankoodu ma soo warin sidaas aawoodee riwaayadaasi waa shaadda ayay yidhaahdeen laakiin culamada qaar waxay yidhaahdeen maadaama markaysagaa ruwaadda badankoodu yaynay soo warine asalkii xadiidka aynay khilaafayn oo markaa mutadaadaan aynay noqonayn ziyaadada iyo masiidu calayhigu oo laba iska hor imanayo aan la kulmin karayn aynay noqonaynin waxay noqonaysagaa mid la qaadanayo aziyaadatu min asiqati maqbuula qaacidadaasaa ku dareeraysa waata kale maydhista la maydhaya lafteeda waxay keensanaysaa wixii ku jira in laga daadiyo way keensanaysaa ila iyadoo wax ku jiraan baan haddana maydhayaa biyo ku shubaya haddii caana kaaga buuxeen xaggaad biyaha kaga shubtaa mayadaa biyaba kugu shubmaya waa caano waxa markaysa waxaan markaa ku jiraa bay noqonaysaa sidaas aawoodee waxay keensanaysaa in laga daadiyo waxa ku jira riwaayaadka markaysa waxaan markaa quwada badani waxay ku soo arooreen ta ugu horraysa baa camuud lagu cidaadaya lagu maydhaya riwaayo kaloo muslim saxiixa kusoo wariyeyna waxay ku soo aroortay wacashiruuhu saaminata bituraab marka sideedaad waxaa ku cidaadaan ciid ku cidaada marka sideedaad riwaayadaasna muslim baa soo wariyey riwaayo kaloo tirmidi soo wariyey waxay tilmaamaysaa uu sheikuba inoo qoray ukhraahunna aw ulaahunna bituraab riwaayo kale waxaa lagu soo wariyey yani markaa ibnu xibbaan ama bazaar labada mid soo wariyey ayaa wuxuu tilmaamayaa uulaahunna aw ixdaahunna bituraab ama mid ka mida toddobadaad ku maydhi markaa ciid ama waxa weeye ta ugu horraysaad ku maydhi riwaayaadkaa waxaa ugu qawisan riwaayada sheegaysa uulaahunna bituraab akharu ruwaana iyada isku waafaqeen riwaayada markaa sheegaysa ukhraahunna aw uulaahunna bituraab riwaayada noocaas ah yacni waxa weeye markaa layskuma waafiqino markaa ruwaaddu markaa uma badna ha yeeshee muxaqiqa kitaabka taxqiijiyey waxaa markaa uu tilmaamayaa ziyaadada lafteedu inay saxiixo tahay buu tilmaamaya ziyaadada lafteedu inay saxiixo tahay ayuu markaa tilmaamaya waxay noqonaysaa markaysagaa awdu in la yidhaahdo ma shakiba mise waa takhyiir haddii la yidhahdo waa shaki riwaayada shakiga ka madhan ee uulaahunna bituraab sheegaysaa la qaadanaya haddii la yidhaahdo waxa weeye maya awdu xagga nebigay ka soo aroortayoo awdu waxa weeye waa litakhyiiroo waa kala dooransiin waxay noqonaysaa labada markaysagaa yacni la kala dooranayo yacni waxa weeye haddii riwaayo kale oo mid ahaan markaa in la qaata sheegaysa marka ay soo aroorto uulaahunna bituraab ay tahay taasaa la qaadanaya ama riwaayada markaysaga wacafiruuhu saaminata bituraab ta sideedaad markaysaga waxaa ku cidaadaan yacni markaa camuud ku cidaada ee culammada badankoodu ma qaadan xasanulbasri baa wuxuu yihi mar sideedaadoo markaysaga waxaa markaa ciida ah ayaa lagu waxaynaya taasna waxay khilaafsan tahay riwaayaadka kale ee markaysaga marka ugu horraysa ku sheegaya ee tirada badan leh waa midda labaade haddii mar sideedaad markaysa waxaa markaa ciid lagu waxeeyo waxay keensanaysaa mar sagaalaad oo ciidda lagaga rogo ayay iyada lafteeduna u baahanaysaa sida markaysagaa sheekhul albaaniba ku ishaarayo irwaaga maadaama ay sidaas tahay waxa markaysa waxaa markaa ugu fiican in la yidhaahdo marka koowaad baa ciidda markaysa waxaan markaa lagu maydhaya oo ciid iyo biyo wada socda ayaa lagu maydhaya wacafiruhu thaaminata culammada markaa waxa weeye badankoodu waa awiileen waxaanay ku awileen yacni markii to- toddobaad ayaa iyo biyaha la ysku daray baa ciiddii mid gaara la xisaabiyey oo sidaas aawadeed bay sideedda ku noqotay laakiin waa toddoba gooruun waxa la maydha toddoba gooruun weeye waxa la maydha marka waxa weeye ee ciiddaa laynoo sheegay wax kale ma ka naa'ib noqon karaa oo wax kale ma loo isticmaali karaa jawaabtu waa maya iminka waa la ogaaday markaysa waxaan markaa yacni ee, dhareerka markaysaga eyga inay jaraasiim iyo markaysaga waxyaalo fara badani ay ku sugan yihiin oo aan biyaha keliyi markaysaga aynay suulinaynin marka haddii waxa weeye maanta la yidhaahdo waxa weeye waxaanu haynaa mawaad baabi'inaya waxaas oo markaysaga meeshaas markaa ka saaraya haddii la yidhaahdo war yaa inoo damaano qaadaya maanta intan un baa la ogaaday inay ku sugantaho jeermisku ay leeyihin waa dili karaynaayo wax kaloo aan ciid ahayn baanu ku dili karaynaayo bal in wax kale ku sugan yihiin oo aynay weli ogaanin bal yaa inoo sheegi karaya marka maadaama markaysa waxa marka ay dhici karto inay waxyaalo kale ku jiraan ayna dhici karto inay tacabudi tahay oo markaysa waxaan markaa inay ciiddani markaa lafteedu tacabudi tahay mid waliba ay suuragal tahay waxaa la leeyahay ciiddaa wax kale kama naa'ib noqon karaaye waa inay ciidi ku jirtaa ilaaba ilaa waxaa lagu maydhaya yusriga shareecada ka- ta kale markaysa waxaa meesha masalada ku jirta oo waxa weeye ee ciiddi qof walba mutayasar bay u tahay oo waa u fududahay oo wax markaysagaa dadka badankooda markaysagaa dhibaato ku noqonaya ma aha marka waxa weeye sidaasuu daahir ku noqonaya ee duhuur maadaama la yidhi inay najaaso waxa laga daahirinaya ay tahay oo tacabudi maxdiya aynay ahayn oo wax laynagu addoonsaday oo markaa la leeyahay eygu markaysagaa nijaasba ma ahe inaynu iska maydhnaa laynagu addoonsaday inaynay ahayn baa laga fahmaya oo duhuuru baa laga qaadanaya walaslu fi laxkaami atacliilu asalna waxa uu axkaamta sharciga ah inay tacliil tahay oo la cilaynayo oo la sababaynayo oo la odhanayo sababta laynoo sidaa laynoo yidhi waa caynkaa iyo caynkaas taas baa markaysaga asal u ahoo laga qaadanaya bacdi baa yidhi tacabud weeye oo waa laynagu addoonsaday macquulul macno ma aho macnaha laynoo yidhi u maydha ma garanayna bay markaa yidhaahdeen eyguna wuxuu ka mid yahay bay yidhahdeen xayawaanaadka daahirkaa bay ka mid yihiin marka laakiin qawlka noocaasi waa qowl kalad ah oo sax markaysagaa qowlkaasi ma aha aleley tacabudku wuxuu noqon karaa xagga cadadka iyo tirada markaa la yidhi maydha ama markaysa waxaan marka asalka waxa laga maydhaya najaaso inay tahay waa raajix ee cayntiisa iyo waxya fadalaadkiisa kale hadda iyaga ka warrama fadalaadkiisa kale qudhoodu waa markaysagaa najaas hadday tahay waxa weeye kaadidiisa iyo saxaradiisa iyo hadday tahay dhididkiisa yacni marka iyaguna markaysa waxaan markaa waa najaas weeye oo waayo dhareerka wax ka najaaso badan baa markaysaga xooga ku sugan xayawaanka oo dhareerka waxaa ka najaaso badan haddii dhareerka najaaso lagu sugo yacni waxa weeye kaadidiisa iyo saxaradiisa ka najaaso badan waana la yaqaanaa xayawaanaad badan oo markaysaga dhareerkiisu uu daahir yahay oo kaadidiisa iyo saxaradiisu markaysaga ay najaaso tahayna waa la garanaya marka sidaas aawadeed waxa markaysa waxaa markaa laga tilmaamaya yacni hadday dhididkiisa tahay iyo hadday kaadidiisa tahay iyo hadday saxaradiisa tahay iyaguna markaysa waxaa najaasa ayay markaa noqonaya culamada qaarkood ayaa qowl shaada laga sheegaa oo waxa weeye maalikiyadoo kale waxaa loo nisbeeya eyga in la iska qalan karo oo eygu markaysaga aanu xaaraanba markaysaga ahayn laakiin qowlka noocaasi waa qowl shaada oo markaysagaa daciifa weeyi walow markaysagaa yacni mucaasiriinta qaarkood oo tatabuc ku sameeya rukaska iyo markaysaga xoolizallaadka culammada qowlka noocaasa markaysagaa dadka qaarkood haba baraanbe yacni waxay tahay markaysaga waa qowl markaysaga daciif oo shaad ah weeye eygana markaysa waxaa markaa qalashadiisa markaysaga ma banaana oo waxa weeye muxaramaadka ayuu ka mid yahay wa can abi qataadata radia allahu canhu abi qataada waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqde ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala fi lhira inuu rasuulkii ilaahay uu ka yidhi yani fi lhira ay fi shani lhira xaalka markaysaga xaabisada inuu markaa ka yidhi inaha laysat binajas nijaas ma aha inamaa hiya min atawaafina calaykum in kaleba ma ahe bisadu waxay ka mid tahay kuwa idinku wareegaya tawaafiin waxaa la yidhaahdaa yacni dadka markaysagaa khudaamta ah ee markaysagaa dadka u shaqaynaya khidmay kula wareegayaan oo saasay markaa u dhex socdaan marka waxaa laga tilmaamayaa tawaafiintuu ka mid yahay bimacnaa waxa weeye waxay ka dhigan tahay oo shabbahdaabaa looga jeedaa dadka khaadimiinta idin shaqaynaya bay markaysa waxaad markaa ka mid tahay kuwaasoo kale ay shabbahdaa dadka markaysagaa khaadimiinta idin shaqaynayay shabah ku leedahay siday markaysagaa baydka iyo markaysagaa ehelkiisa uu u dhex joogtee ugu dhex maran tahay sidaas iyadaabaa laga tilmaamay akhrajahu alarbacatu afarta sunan baa soo wariyey wa saxaxahu tirmidi shiikha markaa tirmidi la yidhahdana wuxuu yidhi xadiisku saxiix weeye wabnu khusaymata ibnu khusaymana waa saxiixiyey culamada kale ee saxiixisay waxaa ka mid a xaakim baa saxiixiyey waxaanu yidhi xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista marka waxa weeye maalik saxiixiyey ee ku xujaystay ayuu ka mid yahay oo maalikna xadiidka waa ku saxa xukmiyey dahabi baa ku waafaqay waxaa kaloo markaa xadiidka saxiixiyey bakawi waxaa kaloo saxiixiyey bayhaqi waxaa kaloo saxiixiyey nawowi waxaa kaloo saxiixiyey sida uu ibnu xajar soo rarayo bukhaari iyo marka cuqayli iyo daara qudni intaana talkhiisku ugu sheegay markaysagaa inay xadiidka saxiixiyeen ibnu mandah baa xadiidka doonay markaa inuu cileeyo oo waxa uu ku tilmaamay yacni laba cillo ayuu u sheegay labada cillona culammadu waa ka jawaabeen oo ibnu mulaqin iyo kayrkiiba waa ka jawaabeen xuweylna waxa uu kaga jawaabay markaa yani badlulixsaanka ayuu kaga jawaabay yacni waxa weeye jawaabta laga jawaabay marka laga yimaado oo waxa weeye markaa dumarka yacni xadiidka ku sugan ee uu ku jahaalo xukminayo xumayde iyo kabsha oo uu ku jahaalo xukminayo waxa markaa la yidhi hadduu isagu garan waayo cid kalaa garanaysa haddiiba se laga soo qaado markaa riwaayadan xadiidku riwaayadan oo keliya maahan garaaraclo lug keliya uma dhitiyo waxa uu leeyahay xadiidku duruq kale ayuu leeyahay markaa dariiqyadaa kale qudhooda ayaa quwaynaya oo markaa xadiidkii markaysaga waxaan markaa xoogaynaya waxaa ka mid a markaysagaa duruqa markaysaga yani xadiidka xoogaynaya riwaayada uu markaa sheikhu hoosta ku qorayo muxaqiqa ah ayaa ka mid a sheikhulalbaanina uu tilmaamaya sanadkeedu inuu xasan yahay marka waxaanuu yidhi duruq iyo shawaahid buu xadiidkani leeyahay uu darajatu saxiix markaa ku gaadhayo ayuu ku leeyahay u mishkaatu masaabiixa uu ku odhanaya sheikhulalbaanina ku odhanaya markaynu aragnay xadiidku inuu saxiix yahay aynu garanay waxa uu xadiidku inoo tilmaamaya bisadu inaynay markaysaga nijaaso aynay ahayn weliba xadiidku sababtuu lahaa sababtu lahaana waxay ahayd abu qataada ninka la yidhaahdo oo saxaabi ah ayaa waxay u keentay gabadha la yidhahdo kabsha binti kacbin ibni maalik oo inankiisu qabay ayaa wayse u keentay markaasaa bisad baa timi bisadii baa waxay doontay weelkii biyuhu ka ku jireen ee waysada loogu keenay inay ka cabto markaasuu u janjeeriyey si ay uga cabto markaasuu wuxuu arkay iyadoo wuxuu eegaysaa yidhi miyaad ila yaabaysaa markaasay tii haa waa kula yaabana weelkan biyaha kugu keenay waysada ayaadaadna bisad markaysa waxaad markaas siinaysaa a markaasuu dabeedna u sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu yihi innaha laysat binajas inamaa hiya min altawaafina calaykum marka waxa weeye hambada bisadu inay nijaas ahayn ee ay daahir tahay baa xadiidkaa laga qaadanaya hambada bisadu nijaaso inaynay ahayn oo daahir tahay ayaa markaa laga qaadanaya sidaasna waxaa markaysaga xooga ku tegay jamaahiiru ahlicilmi ayaa markaa ku tegey in hambadeeda la qubo iyo weelkay afka gelisay in la maydho iyo waxyaalaha noocaasa waxba loogama baahna haddaba xadiidkii hore ee markaysaga eyga ku saabsanaa weelku carabka geliyey sida loo daahirinayaa waxaa ku soo aroortay ziyaado ziyaadadaasoo tirmidi soo wariyey oo markuu tirmidi uu yidhi ukhraahunna aw ulaahunna bituraab ayuu wuxuu ku daray waidaa walaqat sihiliratu gusila maratan yani sida shiikha muxaqiqiiba hoosta ku sheegayo muxaqiqaan sheegaya waxa weeye waa samiir ibnu amiin azuhayri oo nusakha markaysaga waxa buluuqulmaraamka waxa ugu fiican dabcada markaysaga uu taxqiijiyey samiir ibnu amiin azuhayri shiikha la yidhaahdaa nuskhada uu taxqiijiyey baa ugu khalad yar uguna markaa fiican marka waxa weeye ruuxii xataa qaybaya dabacaadka kale hadduu haysto waa inuu ka saxdaa yani nuskadaa waa inuu ka saxdaa waayo dabcadaha kale waxay leeyihin akhtaa bay leeyihin mabaci ah yani akhtaa badan ayay markaa leeyihiin marka nuskadaa markaysa waxaad markaa samiir ibnu amiin azuhayri uu taxqiijiyey qofkii qaybaya haddaanu iyada heli kari waayo ha ka saxdo marka waxa uu yihi ziyaadadaasi waa saxiixa ayuu yihi culamo kale markaysaga waxaan waxay yidhaahdeen waa saxiixa waa tahay laakiin waxa weeye raajixu waxay tahay inay mawquufo tahay waxayna u tiir yihiin arrinka noocaasa xufaadda qaarkood inay sidaa arjaxeen ibnu cabdilahaadina waxa uu muxararka ku odhanayaa sawaabku waa inay mawquuf tahay oo ziyaadada waidaa walaqat lilhiratu qusila maratan iyadoo mawquufo ku ah abuu hurayra iyo iyadoo marfuucaa baa labadaba la soo wariyey marka sidaas aawadeed culamo badani waxay sheegeen inay waxa weeye inay mawquufo tahay inay raajixa tahay haddiiba ay sugnaato iyadoo marfuuca ah waxaa lagu xambaarayaa istixbaabun inay iska tahay baa lagu xambaarayaa laakiin waxa weeye markaysa waxa laguma xambaarayo wujuub laakiin siday u badan tahay waxa weeye ziyaadadaas iyadoo marfuuca waa inaynay asixin yani markaa sidaas iyada ah ayay markaa u badan tahay waxaa loo cileeyey sababta markaa la yidhi markaa nijaas ma aha inay tahay markaysaga waxyaalaha markaa ku yani idinku wareegaya idinku dawaafaya inay ka mid tahay cilladaa maadaama lagu cileeyey waxa ku sugan yani yusriga shareecada oo wixii darar iyo dhibaata markaysaa xad marka ay ka imanayso inay waxa weeye oo dadku ay ku dhibaatoonayaan shareecadu markaa inay u fudaydiso oo haddii markaa yacni aad iyo aad yacni markaa bisadii ay guriga ugu wareegayso dadkii ugu dhex jirto oo weelkii markaa ay u dhex marayso oo carabka u gelinayso haddii la yidhaha weel kastoo afka ay geliso ha la maydho waxaa ka dhalanaysa xaraj iyo dhibaataa ka dhalanaysa marka maadaama xaraj ka dhalanaya sidaas aawadeed baa lainoogu khafiifiyey oo lainoogu yidhi markaysaa xan markaa waxa weeye maya markaa inaa waxba maydhaan waajib idinkuma aha sidaas iyadaa lainoogu yidhi cillada waxaa laga qaadanaya xukumkaasi inuu caam ku yahay cilladaas markaysaa xan markaa cillada cumuumkeeda oo waxa weeye waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinaha laa taqrimu baa saaxibu lmaraaqi u odhanaya yacni cilladu xukumka inay caam yeesho iyo inay khaas yeeshaan labaduba waa suurowdaa oo cilladu hadday caamo tahay xukumkuna caam buu noqonayaa cilladu hadday khaaso tahayna xukumkuna khaas buu noqonaya hadda cilladan markaa innamaa hiya min adawaafiina calaykum waxay tahay waa cilla caama oo waxa markaysagaa guriga ku dhex wareegaya ee markaa weelka afka gelgelinaya ee sidaa ugu wareegaya ma bisadoo keliya mise waa ka badan yihiin alele waa ka badan yihin oo ashyaa kala la helayaa oo markaa iyaguna markaa ku wareegaya weelka iyo markaa dadka aan ka dhex dhammaanaynin waxyaalahaas waxaa ka mid a jiirkoo kale ka mid a oo jiirkii waxa weeye markaysaga yacni gurigii iyo raashinkii iyo weelkii iyo sidaasuu ugu wareegaya bisadaba markaysaga waa kaga daran yahay marka maadaama tawaafkiisu markaa uu badan yahay waxa uu afka geliyaa yacni markaa ma noqonayaan markaa nijaaso ma noqonayaan oo wuxuu noqonayaa cilladaas markaa maadaama ay caamo tahay hambadiisii waa la yska cabbi karaa ee wax dhibaataya kuma sugna weelku afka geliyeyna waa la yskaga cabbi karaa in lama yidhaahna waxba waajib ma ah oo haddii la yidhahdo oo sawta xadiidka ku soo arooray hadduu markaysaa xan markaa uu ku dhaco markaa jiirku yacni subaga uu ku dhaco yacni oo subaguna markaa u fadhiyo in waxa weeye jiirka iyo markaysagaa subaga markaa yacni fadhiyo ee ku jirada in laysla dalaysla markaysagaa daadinayo inta kalena in la cunayo oo intaas markaa inta la gooyo markaysagaa in jiirkii lala tuurayo dee xadiidkaasi wuxuu ku saabsan yahay jiir intuu markaysagaa weelkii galay dabeedna ku baktiyey wuxuu ku nijaasoobay waa baktiga uu ku baktiyey ee gelitaanka uu gele keliya ma aha sidaas aawadeed baa la yidhi jiirka iyo isla tuura iyo marka waxa weeye inta ku dhow ee markaysagaa subaga ah sidaas iyadaa baa la yidhi markaysaga waxan markaa isla tuura dee xadiidkana waa ku caddahay inuu ku dhintay ee haddii aanu ku dhiman labada xaal faariq muctabara udhexeeyo laysagama qiyaasan karo lama odhan karo hadduuba markuu waxa weeye ku dhintay la yidhi marka waxa weeye isaga iyo inta ku dhow ee subaga ah markaa isla gooya oo isla tuura maadaama la yidhi hadduu marka waxa weeye afka geliyana oo aanu ku dhimanna yadana waa saas si la eg haddii caynkaas yadaa la yidhaahdo waxaa la odhanayaa masalada noocaasa faariq muctabara udhexeeyo laysagama qiyaasan karo labada masalana haddii faariq muctabara udhexeeyo markaysaga in laysaga qiyaastaa ma suurowdo oo waa qaadix macruufa markaysaga farqiga waxaa la yidhahdaa sidaas aawadeed yacni waxa weeye kaasi baktiguu ku nijaasoobay uu baktiyaye marka uu nool yahay waxa uu yahay markaysa waxaan markaa daahir weyn oo bisadiba hadday markaysa waxaan markaa biyo ku dhacdo oo biyihii markay ku dhacdo ay ku baktido de waxaynu leenahay marka waxa weeye waa nijaas baynu leenahay oo waxa weeye sida markaa jiirkuba hadduu markaa ugu dhaco oo ku baktiyo wixii ay u nijaasoobayaan ayaa waxa weeye bisadiba hadday ku dhacdo oo ku baktido ay ugu nijaasoobeysaa marka sidaas iyada abay mas'aladaasina tahay marka cumuumul cilla ayaa markaysagaa laga qaadanaya waxyaalaha kale lagala baxayo waxaa ka mid a inahaa laysat binajas acdaadeeda iyo xubnaheeda iyo jidhkeeda sare markaysa waxaan markaa inay daahir tahay baa markaa lagala baxaya ama waxa weeye saxaradeedu iyo kaadideedu iyadu markaysa waxaan markaa waa nijaaso oo iyadu markaysa waxaan markaa ishkaal ma laha waana laysla ogol yahay yacni markaa saxarada iyo kaadida markaa bisadu inay nijaaso tahayna waa laysku waafaqsan yahay waxa uu tilmaamayaa waxa weeye markaa saaxibu tawdiixi alaxkaam in waxa weeye bisada waxyaala xayawaanaadka kale ee shabaha ee markaa in looga qiyaasanayo ee marka waxa weeye dadla joogga ah ee dadka ku dhex jira in markaa looga qiyaasanayo amaba aan layska ilaalin karaynin yani waxa weeye yuqaasu cala alhirati kulu ma shaabahaha min alxayawaanaati almuxarama yani walakinaha aliifatun tadcu alxaajatu ila isticmaaliha kaalbagli waalximaari oo baqasha iyo xima yani dameerkao kale waxa weeye markaa yani iyaguna markaysa waxaa jirhkooda sare waa daahir weeyi jirhkoodu waa daahir weeyi yani hambadooduna daahir weeya aw laa yumkinu taxaruzu minhu kalfaari ama marka aan la yska ilaalin karayn sida jiirkao kale isagana hambadiisu markaysa waxaa markaa daahir weeya ama waxa weeye saxarada iyo kaadida markaysaga ashyaada aynu tilmaanay oo baqasha iyo markaysaga dameerkiiya ka mid yihiin iyagu markaysa waxaan markaa najaasadoodii yani markaa weeya halkaasu ku joogaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk